Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Jubbaland ayaa tababar la xiriira kor u qaadidda iyo tayeynta macalimiinta u qabatay qaar ka mid a macalimiinta wax ka dhiga magaalada Kismaayo. Tababarkan oo ay ka qayb galeen in ka badan soddon macalin oo ka kala socday madaarista ku taala magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka kala socota Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Jubbaland, macalimiinta madaarista iyo marti sharaf kale. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Jubbaland Aadan Faarax Gaarane ayaa ka warramaya ahmiyadda tababarkan.
tababarkan oo ku saabsan kor u qaadinta iyo tayeynta madrasooyinka macalimiinta dhiga madrasooyinka degmada kismaayo ku yaal saad ogsoontihiin wasaaradda bishii sideedaad ilaa bishii sagaalaad waxaan sameynay diiwaangelin muddo dhowr iyo toban beri socotay dhammaan xaafadaha degmada kismaayo marka laga reeba new kismaayo oo ayada aan hadda aan qorsheynayna inaan laftigeeda aan kusoo darno shanta shanta waaxood shanta maarata xaafadeed ee degmada kismaayo dhammaan boqolkiiba sagaashan waan waan soo diiwaan gelinay waxaan jecelnahay kuwa laga tegaynaya inaan maaratay ayadana aan aan ku darno oo diiwaangelinta aan sii wadno aan dhamaystirno waa bilow degmada kismaayo haddaan ku guuleysanayna insha allahu ilaa iyo degmooyinka kaletan u gudbi doonaa iyo deegaanada ku xeeran maaragtay degmada kismaayo annaga ka wasaarad ahaan dhammaan waxaa mas-uul ka nahay madrasooyinka madaariista masaajidyada meelaha awqaafta ee maaragtay dadka ay waqfaan wasaaraddu inay tayeyso kor u qaato waa waajibaadka maaragtay loo ignabo annagoo taas ka duuleyno ayaa sanadkan adig insha allahu labada kun labaatan afarta waxaa noo hirgeshay in laba boqol siddeetan iyo sideed madaraso aan ka diiwaangelino degmada kismaayo weli magaalada kismaayo keliya degmada kismaayo marka la dhaho degmada kismaayo dee waaweynta oo ilaa iyo toddobaatan kilomitr baa ilaa sagaashan kilomitr deegaano ah baa hoos imaanaya laakiin waxaan ka hadlayaa waa magaaladan kismaayo oo keliya waa laga yaabaa madrasooyin naga baxsaday oo aan saa usii badan inay jiraan lakiin boqol kiiba sagaashan waan soo diiwaan gelinay inta dhimanna waan diiwaan gelinayna tababarkan ayaa door ka qaadan doona kor u qaadista iyo tayeynta macalimiinta si ay u soo saaraan arday dalka anfaco